asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta murtida maanta ee aan badanaa ku falanqayn jirnay howlaha aad iyo aadka u fara badan ee nolosha dhaqanka iyo hiddaha soo jireenka iyo marxaladaha farada badan hoseeya waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana maktabkii soomaalidu ay lahayd ee dhanka murtida taariikho fara badan iyo waxyaalaha muhiimka inoo muujin jiray maktabka isagaa waa mid soo jireena ee aan ku soo qaadanayno sheekooyinkeenna joogtadaana waa xubin inooga digaysaa haddii eebba idmahayo dabeecadaha aad laasinto lagugu barto inayna bini'aadanku mararka qaarkood kaa aaminaynin haddii aad wax isbeddela la imaato tusaale ahaan waxaa jiray laba nin oo isku deegaan ah derisna ahaa qaraabana ahaa aad iyo aadna isu yaqaanay labadaa nin nin ka mid ah ayaa waxa uu ahaa nin deeqsi ah oo maaragtay gurigiisa lagu hirto ninka kaleentana waxa uu ahaa nin bakhayl ah oo aan ku fiicnayn dhanka waxbixinta iyo deeqda dadkuna ayna martii jirin xitaa gurigiisa aan la soo mari jirin warwaa gurigii hebele dhinac inooga leexshil odhan jiri ninka kale inta ee deriska la ahaa ayna qaraabada ahaayeen aadkana isu yaqaaneen ayaa wuxuu la ahaa deris haddii ninkaa gurigiisa dad fara badan oo marti ay isugu tagaan xitaa wax kuma celin jirin maadaama dadku ay ahaayeen dad maaragtay iska danyarowa ama maaragtay xoolaha iyo barwaaqooyinka hadda lagu jiro ayna ku jirin maalinkii dambe ayaa isaga oo xilli xun jooga ee ninkan kaleenta caanaha ayuu xarafsan jiray ninkanna waxalla wixii uu hayaba dee dadka socotada iyo martida heeraha soo marta kalama bakhayli jirin habeenkii dambe ayuu caana xarafsaday doorshaan barwaaqo jooga oo ka mida doorshaamadii xoogga badnaa ee kaxayn jiray haddii ilaahay idmahayo digada xoolaha intay dhoobaan kaxayn jiray mid ka mid ah duulahaya ayaa kaga dhacay caanihii uu xarfinhay haddii caanihiisii doorshaan ku dhacay wuxuu ogaa in bakhaylnimo lagu xaman jiray isaga oo raba marka in haddii eebba idmahayo aan la dhihin hebel weligii waxba ma bixin ayuu wuxuu sameeyey doorshaankii ayuu caanihii ka bixiyey caanihii oo xarfaday oo haddii ilaahay idmahayo toobka bontala ku jira ayuu qaaday ninkii kaleento oo gurigiisa uu lahaa isagu ardaagiisii hurda ayuu u geeyey waa uuna toosiyey waxa uu yidhi hoo caana haye buu yidhi markuu ka tegey ayuu laba nin oo kale oo meel ardaaga a jiiftay soo kiciyey markaasuu wuxuu yidhi waryaaya ninkii cigaal bari weyne ahaa ayaa ii keenay caano laakiin waxaan idin weydiiyey cigaal bari weyne caana iguma mari jirine ma doorshaan baa kaga dhacay nimankii oo arrinta aad iyo aad ula yaaban dee cigaal nin wax bixiya laguma aqooni ayaa waxay dhaheen arrintaa iyadaa waan ogaan doonaaye caanahan inaga dhig ama inaga fogee yaynan haddii eebba idmahayo waxba inoo geysanin waagu markuu baryey ayay nimankii iyaga ahaa waxay ku dhaheen cigaalow xalay ninkii ahaa ee deriskaaga eed caanaha u geysay su-aashaas ayuuna weydiiyey ka run sheegoo caanihii iyo xilligoodii waa lasoo dhaafaye maxay ahaayeen caanihii xalay ninka aad u geysay markaasuu wuxuu yidhi muxuu idin yidhi say dhaheen wuxuuna yidhi cigaal barweyne caana iguma mari jirine ma doorshaan baa kaga dhacay su-aasha ayuuna weydiiyey markaasuu aad u qoslay cigaal oo yidhi nin la siri karo ma aha ninku waa sidaa uu sheegay caanaha doorshaan ayaa igaga dhacay ninkii horena waxaay noqotay inuu ahaa khabiir ninkan aqoon dheeriya u leh maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaan dhahaynaa carruur ma deristee waalidkooda darse